أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heyno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah maamulka saciid danihi oo deegaanada uu maamulo ka mamnuucay xubnaha taabacsan kooxda riddada soomaaliya xilli ay soo baxayaan in diyaarado wada hub iyo saad ay ku wajahan yihiin degmada galdogob xogtii ugu dambaysay ayaan idiin haynaa qodobada kale waxaa ka mid a warar sheegaya in axmed qoorqoor uu iscasilaad ku dhawaaqi doono isagoo ku beddelanaya lacag malaayiin dollar ah iyo xamse cabdibarre oo dhuusamareeb maanta gaaray dalal ay soomaaliya ka mid tahay oo muwaadiniintooda laga mamnuucay in ay galaan waddanka liibiya shan iyo toban bilood kadib waa sidee xaaladda deegaanada iyo degmooyinkii laga xoreeyey kooxda riddadah ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo safarka wariyaheenna faysal mahad soomaali ayaad caawa barnaamijka faafareebka wararka ku maqli doontaan maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dowlad diiniha u soo xidhay beeralayda ku dhaqan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kulankii gebagabada dowladdaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maamulka siciid danihi oo deegaanada uu maamulo ka mamnuucay xubnaha taabacsan kooxda riddada soomaaliya xilli ay soo baxayaan in diyaarado wada hub iyo saad ay ku soo wajahan yihiin degmada galdogob ee hoos tagta maamulkaasi haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka socda magaalada dhuusamareeb iyo qoorqoor oo la filayo in uu xilka ka dego wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in ay cirka isku shareertay xiisadda u dhexaysa xukuumadda muqdisho iyo maamulka isku magacaabay galmudug kooxda villa soomaaliya ayaa dadaaladii ugu dambeeyey ku bixinaysaa sidii hoggaanka maamulka galmudug looga wareejin lahaa axmed kaariye qorqor mahad salaad oo ah taliyaha nabad sugidda oo muddo shan maalmood ah ku sugan degmada dhuusamareeb ayaa ku guuldaraystay in uu qoorqoor ku qanciyo sidii uu u wareejin lahaa xilka madaxweynaha maamulka ilawareedyo ayaa sheegaya in xaaladdu markii ay gaartay heer kala tagga ah uu qoorqoor dalbaday in uu u yimaado xamse cabdibarre oo ah madaxa xukuumadda muqdisho xamse oo gaaray dhuusamareeb ayaa gorgortan maaliyadeed kula jira qoorqoor hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa dalbaday in la siiyo lacago malaayiin dollar ah iyo jagooyin siyaasadeed si uu xilka uga dego wararka ayaa intaasi ku daraya in xasan gurguurte uu hoos u dhigay xiisaddii milatari ee uu ku wajahayay qoorqoor taasi beddelkeedna uu doortay in uu laaluushiyo ballanqaad siyaasadeed ku kala furfuro hoggaanka maamulka galmudug sida ay wararku sheegayaan qoorqoor ayaa dalbaday malaayiin dollar iyo in rag saaxiibadiisa ah ay jagooyin muhiim ah laga siiyo xukuumadda muqdisho kadibna uu is-casili doono islamarkaana uu kursiga u hibeyn doono liibaan shuluq oo ah nin maanduuriyaha qaadka ka ganacsada islamarkaana ay xasan sheekh shirko ku yihiin ka ganacsiga qaadka waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada saliibiyiinta kenya ee deegaanka macalin maxamuud oo hoos taga magaalada buraa ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kenya dagaalka intii uu socday waxa uu dab qabsaday hal teendho iyo hal qol oo saliibiyiinta ugu dhixiilay gudaha xerada uguna kaysanaayeen sahay kala duwan sidoo kale waxaa faahfaahin laga helayaa weerar qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay shalay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba waxaana qaraxaasi dhaawac ka soo gaaray u geeriyooday askari murtada waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka deni oo deegaanadiisa ka mamnuucay xubnaha xilalka ka haya muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka shaadaladirirka puntland ayaa looga hadlay loolanka deegaanada maamulkaasi ku dhex maraya kooxda riddada ee uu hogaamiyo gurguurte iyo maamulka uu hoggaanka u hayo deni bayaanka maamulka riddada deni ayaa lagu mamnuucay in xuduudaha iyo sidoo kale deegaanada maamulkaasi ay soo galaan saraakiisha ama mas-uuliyiinta xilalka ka haya kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho war-saxaafadeedka ka soo baxay maamulka fadhigiisu yahay garoowe ayaa sidoo kale ku celiyey in deegaanada maamulkaasi aysan ku sugnaan karin maleeshiyo aan ahayn kuwa maamulka sidoo kalena aan lagu arki karin gaadiid dagaal oo aan ahayn kuwa maamulkaasi kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte ayay ku eedeeyeen in ay hub ku soo daabulayso deegaanada maamulka la baxay puntland tallaabadan ayuu ka degay maamulka siciidani waxayna sheegeen in soo dejinta hubkaasi kooxda riddadu u adeegsanayso garoomo kala duwan diyaaradaha ay sidoo kale uga digeen in ay soo qaadaan hub ay ku sheegeen mid sharci darro ah diyaaradii ka dhaga adegta amarka maamulka ay intaa ku dareen in wixii ku dhaca ay iyadu mas-uul ka tahay sida ay warka u dhigeen warka ka soo baxay maamulka deni ayaa ku soo beegmaya xilli ay isa soo tarayaan wararka sheegaya in jimcaale oo ay kooxda gurguurte u soo magacooday taliyaha maleeshiyo ay ka abaabulayso deegaanada maamulkaasi uu ka degayo garoonka diyaaradaha ee galdogob halkaas oo sidoo kale maanta la sheegay in laga dejiyey hub iyo ciidan ka socda kooxda riddada waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dalal ay soomaaliya ka mid tahay oo muwaadiniintooda laga mamnuucay inay galaan dhulka liibiya maamulada ka taliya waddanka liibiya ayaa qaaday tallaabooyin ay ku mamnuucayaan muwaadiniinta dalal dhowr ah oo ay soomaaliya ka mid tahay inay galaan liibiya si gaar ah maamulka ka dhisan bariga liibiya ee khaliifa xaftar ayaa talaadadii shalay mamnuucay in muwaadiniinta dalalka soomaaliya suudaan eritereya iyo etoobiya ay galaan dhulka liibiya sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday maamulkaasi tallaabada lagu mamnuucay muwaadiniinta dalalkaasi ayay ku sheegeen mid dib loogu habaynayo nidaamka soo gelitaanka ajaanibta ee dalkaasi cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka shan iyo toban bilood kadib waa sidee xaaladda deegaanada iyo degmooyinkii laga xoreeyey kooxda ridadah ee wilaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe haddaba ku soo dhowaada safar dheer oo waryaheena faysal mahad soomaali uu ku maray boqol kilomitir oo wilaayadaasi ka tirsan muxuuse ku soo arkay
إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح بسم الله الرحمن الرحيم safarkeennan waxa uu ka bilaabanayaa degmada aadan yabaal xarunta wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxay qayb ka tahay magaalooyinka iyo degmooyinkii cadowga laga xoreeyey muddo laga joogo shan iyo toban bilood aadan yabaal waxaa cadowga laga kiciyey bishii shawaal ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri waxaan ku sugannahay maalintii afraad magaalada aadan yabaal ee walaayada shabeellada dhexe oo afar maalmood ka hor ay isku fala saareen cadowga ilaahay oo sharaaca la dirirka ah oo fidnada ah iyo ciidanka mujaahidiinta ee ilaahay kitaabkiisa kalimatullaahi alculyaa u dagaalamaya ilaahayna sida la ogyahay ballankii uu u qaaday mujaahidiinta waa uu oofiyey wa ina jundanaa lahum ulghaalibuun sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna addubur arrintii waa dhabowday ilaah baa ku mahadsan libaaxyada tawxiidkuna waxay la wareegeen magaaladaas dadkii meeshan dagaalada u yimiday wax badanaan la soo hadalnay oo aan ku niri ilaahay inaad la diriirtiin wax danu idinkuguma jiro dabadhaliifnimo iyo gaalnimo iyo ridda ka leexda warkaas dhegahaasu waxwa u maqli waayeen laakiin maanta waxaa maogtahay ayaan darra ku ah in hadda meeshaan goobtan in ka badan afar boqol oo ninaa taalla meeshaan
iminka waxay u muuqanaysaa magaalo ka soo kabanaysa dibudhicii ay u keeneen maleeshiyada murtadiinta ah oo muddo saddex sana ah dhibaatooyin kala duwan dadka ugu geysanayay halkan maamulka islaamiga ah ee ka hana qaaday degmadan ayaa dadaal iyo juhdi dheeraada ku bixinaya sidii mar kale kaabayaasha magaalada ay dib ugu noolaan lahaayeen waxaa dib loo howlgeliyey madaariis iyo dugsiyo qur-aanka lagu barto dadkuna waxay bilaabeen inay dib ugu soo noqdaan guryahooda markii la helay ammaan iyo kala dambayn waafaqsan shareecada islaamka walow ay isbiirsadeen colaadihii halkan ka jiray iyo abaarihii ku dhuftay in badan oo ka mida gobolkan safarkeenaan kuma koobna degmada aadan yabaal ee waxaannu ku mari doonnaa masaafo ka badan ilaa boqol kilomitir waxaan tegi doonnaa qaar ka mid ah deegaanno iyo degmooyin dadku ay ku barteen dagaallo culus oo halkaasi ku dhex maray mujaahidiinta iyo murtadiinta hadda ayaan ka dhaqaaqaynaa degmada aadan yabaal inagoo safarkeenna sidaan idiin sheegay uu mari doono meelo kala duwan oo horay dadku ay u maqleen muddo kadib iminka waxaan taaganahay deegaanka lagu magacaabo boosaareeri cabdiwahaabow deegaankan waxaa ka dhacay dagaal culus oo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadkii murtadiinta si gaara kuwii uu hogaaminayay murtadkii lagu magacaabay ee sanay cabdulle deegaankan iima suuragelin inaan la hadlo qaar ka mida dadka halkan ku nool ee sababo kala duwan oo jira aawadood mar waa inaan xilli habeena ku soo beegannay oo dadku ay kala seexdeen marka labaad waa in dadka gobolkan intiisa badan ku nool in warbaahinta aysan jeclayn inay la hadlaan waa tahay markan dhegaystayaal waxaan sii gelaynaa deegaanka lagu magacaabo booscuduur deegaankan dagaalla sidaa u weyn kama dhicin hase yeeshee waxaa saameyn ku yeeshay abaarihii halkan ka jiray inta badanna dadka halkan ku nool waa beeraley iyo xoolo dhaqato waxaan u sii tallaabaynaa deegaan lagu magacaabo warta dibisimatar waa deegaan aad dadka muslimiinta ay ugu barteen dagaallo culus oo halkaasi lagula galay maleeshiyaadka murtadiinta ee turkidu ay tababareen ee loogu yeero haramcadka halkaasi xasuuq ba'an ayaa loogu geystay kanaalka kataib al ikhbaariyana waxa uu soo saaray dagaalkii cuslaa ee ka dhacay tuuladan dibisamata
قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا دول الأعادي قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم من دعا الداعي أتينا بسم الله هذا waxaan taaganahay ee bartamaha tuulada lagu magacaabo warta dibise batar dabcan waxaan isleeyahay weliba waxaan taaganahay meelihii kaamirada kataa'iba ay qabanaysay markii ugu horraysay waxaan ka arkay deegaankan kaamirada alkataa'ib balse maanta ayay ii suuro gashay inaan soo dhex istaago waa hagaag dhegaystayaal waxaan ka gudbaynaa warta dibisa matar oo ku caanbaxday dagaal culus oo halkaa ku dhex maray mujaahidiinta iyo maleeshiyadii murtadiinta halkaana sidoo kaleeto looga xoreeyey cadowgii duulaanka soo ahaa markan waxaan u jihaysan doonaa oo aan u leexan doonnaa dhanka degmada faca weyn ee masaajid cali guduud ama tawfiiq degmadan waxay qayb ka tahay meelaha ay saamaynta ballaaran ku yeesheen dagaalladii soo noqnoqday ee mujaahidiinta iyo cadowga ku dhex maray sidoo kale waxay martigelisay in badan oo ka mid a duqaymaha cadowga qoysaskii halkan ku noolaa waxay u kala jabeen inay u qaybsamaan deegaannada aan sidaasi kaga fogayn degmadan oo kale ah daarasalaam iyo sidoo kale mubaarak markaad soo dhex istaagto degmadan tawfiiq waxaad dareemaysaa inay tahay meel cidlo ah oo dadku ay isaga hayaameen weli waxaa muuqanaya burburka iyo raadadka duqaymaha cadowga ay ka geysteen gudaha degmadan saacada ayay igu qaadatay inaan ku dhex lugeeyo qaar ka mid a xaafadahan laakiin iima suuragelin inaan la kulmo qaar ka mid a dadka halkan ku nool oo fara ku tiris ah masaajid caligaduud ama tawfiiq waxaa ka dhacay dagaal culus oo lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta booliska ee kooxda ridada soomaaliya waxaa sidoo kale lagu qabtay tira maxaabiis ah oo murtadiinta ka mid ahaa wax yaroo ka mid ah aan idin xasuusiyo قصانا يعود الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلى سبحانه وتعالى كما وفق ما أنت وحنا نحت أجلنا يدقمد على الجدود وعدو إن بغن كسرنا إلى سبحانه وتعالى كما وفق رب ينمع يا هيسنا إكلا ديجي واكا عدو إلهي بانتي كتبك إلهي دي بيجي برطان صوف الدعاء ومحبيسي برطان صوف الديان الحمد لله إلى سبحانه وتعالى وحبا إنه مهد علينا مجاهدين وحنا ليه كل ود مثل اللي جري مالو بين كسوين إلى سبحانه وتعالى أو مهد علينا قالوا يا جبتي ما أنتي وحنا رجينا ونقدر حضر عيطة صومالي أو كتبك إلى سبحانه وتعالى إن لو حكم مواقيتك يا دستورك يا بختك إنه كسول إن شاء الله أنت أكجاريننا لابد إحدى الحسنين كان نرجس دونا إن شاء الله إن هالشهيد نجيب أبا أبا إنه كتبك إلى شقي كتبك إلى لو حكم دونا راس عسير الناس قبول أنتم بحيث كتبك إلى حكم دونا إلهي سبحانه وتعالى نوحى كبرينا إنه نعدل غاضب الله أكبر ولله الحمد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون شروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء
waa tahay dhegaystayaal safarkeennii ayaan sii gudagalaynaa markanna gaarigeennii ayaan raacaynaa waxaan saaranahay gaari cabdibila ah oo ay leeyihiin ciidanka mujaahidiinta markaan ku dhaho waxaan saaranahay gaari cabdibila ah dabcan waad garan kartaa safarku inuu ka duwan yahay safaradii hore ضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديدا waxaan mari doonnaa deegaano kale oo dagaallo culus ay ka dhaceen dhegaystayaal ee ha u dayma la'aanina لاح من دم waa tahay markan waxaan joognaa halka lagu magacaabo deegaanka bursho sheekh waxaa ka dhacay sidaad og tihiin ama aad xasuusataanba dagaal culus waxaa lagu laayay saraakiishii ugu badnaa ee murtadiinta iyadoo sidaan xasuusto saddex iyo toban ka mid a murtadiintana meydadkooda ay halkan maleeshiyaadka uga carareen bursho sheekh ayaan iminka ku dhex lugaynayaa in badan ee dukaamada iyo goobaha ganacsiga way xiran yihiin malaha waxaan isleeyahay dadka beeraha ayay aadeen roob ayaa da'aya roob aan sidaa u badnayn oo tixtiixa dhulkuna waa bacaad laakiin xilligan oo kale lugta aad ay u fiican tahay waa lugaynayaa markan waa hagaag dhegaystayaal waan ka soo dhaqaaqnay deegaanka bursho sheekh oo sidaan hore idinkuugu sheegaba ku caanbaxday dagaal halkaasi islaamka iyo gaalada ku dhex maray waxaan u jeehesanayaa markan deegaanka sumadaa leh waxa uu ka mid yahay deegaanadii la xoreeyey shan iyo tobankii ramadaan sannadkii kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ilaa iminkana mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya dadka halkan ku nool waxay ku dhaqmayaan shareecada islaamka ma jiro wax xadgudub ah oo dadka dhexdiisa ah si nabad ah ayaana deegaanka noogu nool yahay waa tahay dhegaystayaal markanna safarkeennu wuxuu daaran yahay oo aan wajahaynaa dhanka iyo degmada biyacadde degmada biyacadde waxay ka mid tahay deegaanada waaweyn ee la isku dhaho afarta tuulo ee wilaayadan shabeellada dhexe biyacadde waxaa murtadiinta laga xoreeyey kowdii bishii ramadaan ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri waxay ka mid ahayd meelaha cadowga duulaanka ay ku haysteen ee dhibaatooyinka badan ay ka geysteen biyacadde markan waxay ka soo kabanaysaa sidaan hore idinkuga sheegay dhibaatooyinkaasi kala duwan ee cadowga uu ku hayay waa magaalo weyn oo ilaa dhowr xaafadood ka kooban waxay leedahay suuq toddobaadla ah maamulka islaamiga ah ee magaaladan ka dhisanna wuxuu dadaal iyo juhdi kasta ku bixiyaa sidii bulshada halkan ku nool ay u heli lahayd cadaalad iyo kala dambayn ciidamada ammaanka ee hay-adda al'amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar ayaa lagu arkayaa qaar ka mida waddooyinka xilliyada salaadda oo kalena dadka ayay ugu yeeraan salaadda degmadan biyacadde insha allahu tacaala mar ayaan keligeed isdultaa ku samayn doonnaa oo aannu ka diyaarin doonnaa warbixinno maadaama ay ka mid tahay meelaha taariikhiga ah ee muddada boqolaalka sano ah dadku ay ku soo noolaayeen safarkeennii aannu ka soo bilaabnay degmada aadan yabaal oo aan ku soo marnay qaar ka mid a deegaanno iyo degmooyin oo qaarkood aanan xusin hase yeeshee qaar kale oo badan aan ka tilmaannay iyo dagaalladii ka dhacay intaas ayaana ku soo gebagabayn doonnaa sidaasii nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته الأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada jubbada dhexe maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro u soo xiray beeralayda ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe maktabka beeraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro iyo kulamo aqoon kororsi ah oo ku saabsan tacbashada beeraha u qabtay beeralayda ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana dowradaasi bixinayay aqoon-yahano ku takhasusay maadada tacabka beeraha ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah macalimiintii dowrada u qabtay beeralayda ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe bismillaah walxamdulilaah anigoo ah maxamed cabdulaahi aadan ee, waxaan bixinay duruus badan oo aan la soo koobi karin waxaan ka soo bilownay iyada oo gacanta laga qabanayo iyo iyada oo oraha labadaba midda gacanta laga qabanayo waa kasoo gudubnay oo hadda beertii ma joogno midda oo oo aan ku bixinayna casharada waxaa ugu horeeya qorshaynta beeraha qorshaynta beeraha haddii lagu yidhaha beerta iska abuur maaha beertaada waxaa loo baahan yahay inaad adi beertaada qorshaysato qaar inaad u abuurto quutul daruuri joogta ah oo naftaada ay u baahan tahay qaarna aad u abuurto inaad suuq hesho waxaa kaloon bixinay xulashada abuurka abuurka waxaa fiican inaad xulato abuur wanaagsan oo taya leh oo fiican inaad xulato ood beerta ku abuurato tusaale ahaan eh, haddii aad abuur fiican xulato eh, godka haddii aad hadhow galeydii ku shubto ama badarka kale aad ku shubto adoon abuurkii xulanin oon controlin dibbaad u dhacaysaa ma kuu soo dhalanayo goowarkaasa abuur raadinaysaa marka hore inaad ka taxadirto aad abuur wanaagsan xulataa waxaad ku garan kartaa inta aadan beerta geynin waxaad qaadaysaa tijaabo adoo gurigaaga joogo Eh, waxaad soo qaadanaysaa qajaclayaalkan yaryar ciid baad ku shubaysaa carad ku shubaysaa abuurkaad ku ridaysaa wuu soo dhalanaya markuu soo dhasho abuurka asaga waa qaadanaysa beerta laadaysaa hadduu soo dhalan waayana waa ka gudbaysaa waxaa kaloon bixinay isku dhexbeerista dalagyada dalaga waa laisku dhexbeeraa asaga ayaa isu baahan asaga ayaa caafimaad isu ah macnaha markaad digirta abuurto galeydana abuurto eh, waxyaalaha baamiyaha aad ku dhex abuurto yaanyada aad ku dhex abuurto cudurrada hataa waa iska difaacayaan cudurkii ku dhici lahaa galeyda waxaa difaacaya yaanyada kii yaanyada ku dhici lahaa waxaa difaacaya eh, digirta kii digirta ku dhici lahaa waxaa difaacaya baamiyaha marka inaad isku dhex beerto cudurrada saas ah ayaa loo baahan yahay xulashada carrada fiican cashar liirahan bixinay carrada waa in la xushaa marka hore carrada waa la baaraa baaritaanka hadda maadaama aanan qalabkii lagu baari haynin laakiin in- gacanta ayaan ka baarnaa tusaale ahaan carrada waad soo qaadaysaa biyaad ku shubaysaa waa waad kuuskuusaysaa waa kukuuse waa cajiime haddaa cajiinto waa tuure haddii ay carradaas kala firaarto carro fiican maaha haddii ayadoo sideedii isku socota ay tagto meesha waa carro wanaagsan waad beeranaysaa diyaarinta dhirta dhirta waxaa loo diyaariyaa marka hore inta aadan beerta geynin eh, sida saytuunka isbaandhayska eh, liin dhanaanta waa wixiiba dhir ku saabsan inta aadan beerta geynin waxaa lagu shubtaa ah, hawska beerta ay leedahay ama guriga beerta ay leedahay yaa lagu shubtaa waa la diyaarsadaa markaad diyaariso oo ay ku gaaraan jilibkaaga ayaa la qaadaa geedaha waxaa la isu jirsiiyaa toban toban mitir bidax waa inay toban mitir kaa jirto midig waa inay toban mitir kaa jirto tobankaas mitir haddaa ka sokayso geedihii way istaabanayaan hadhow dhalidoodaa kagu xumaanaysa geedaha waxaa la rabaa inay haystaan dishan si wanaagsan ay hawo ku kala qaataan waxaa kaloon bixinay cashir ah waraabka iyo falka beerta marka la, la falaayo waa dhul la diyaarinayo waay marka hore makiinada loo qaataa waa la falaa markii la falo kadib haddaad awooddo eerbisha loo qaataa waa la eerbikeeyaa haddaad awooddo haddana waa la soolkeeyaa eerbishada waxaa carradii ay jajabinaysaa makiinada ay fashay carradii waxay kuu noqonaysaa budo haddaa makiinaha fashay waxay ahayd burbur hadda eerbishaad gelinaysaa waad eerbikaaraynaysaa waxay kuu noqonaysaa budo haddaad awooddo haddana waxa la yidhaha soolkaa la sameeyaa kan waxaa- waa la jeexjeexaa jeexaas ayaa la abuurtaa waxaa loo sameeyaa jibaallo gaagaaban jibaallada waa la yareeyaa sifo waraabka uu kugu hagaago haddii aad jabaalka weydiisa ama mateerka sida dadba u yaqaanaan haddaa weynayso biyihii maanta dhan way ku soconayaan dhulna way ka halaynayaan dhulna way ku waraabinayaan marka waxaan rabaa waa la yareeyaa macnaha nusboosta oo kale ayaad ka dhigaysaa sifo markaad biyaha ugu furto uu u buuxsamo markaad yaryarayso biyaha aad siisato markiina adigana waraabkii wuu kuu fududaanayaa beertiina way kuu cabaysaa matoor kastood hayso adi matoorka adu dhaqaalaha aduu kugu socdaa sooma matoor kastood haysata in aad jibaalka yarayso waa ku khasbanta si ay biyaha u yaraadaan saasaad samaynaysaa waxaa kaloo bixinay ka hortagga cudurrada cudurrada beeraha ku dhaco marka hore waxaa fiican inta aysan beerta ku dhicin in laga hortago tusaalahan waxaad soo qaataa khudaarta oo kale caawa waxaa dhacaya waxaa la yidhaha hayumis waxaa dhacay dhadaa dhacis subaxina cayryaama dhacis subaxina cayryaama dhacis habeenkan maxaa dhacayo dhado khudaartina weli kaama jiranin waxaa loo baahanya markaas dawadii ay lahayd inaad ku buufis ciidoon cudurka kugu dhicin haddaadan ku buufinin saddex maalmood ka bacd waxaad imaanaysaa beertiyo si kala marka waxaa wanaagsan inaad ka hortagto waxaa kaloon bixinay guridda beerta beerta marka la guraayo oo la aruurinayo dadka boqolkiiba sagaashan way ku dheelaan maanta intay toban kooxba ka goynayaan xaggay ka goynayaan xaggay ka goynayaan tubka iska saarayaan halihii ay kasoo tageen doofaar baa iska cunaya waardiye male ma loo baahna beerta waxaa la rabaa in si wanaagsan loo gurto badarka waxaa fiican hal mar in la jaro meeshii la geen jiray hal mar laisla geeyo kadib si wanaagsan loo fiiqdo haddii kale toban koox baa inta ka goyso shalan shafay xagga iska dhaafad leeda galleyna oo kugu taalla galleyda xaalid doofaar u imaado inta soo harta waa cuni ma loo baahna aruurinta beerta laba shay bay ku halawdaa sideedaba beer aruurin iyo abuur labadaas waa inaad ka toosisaa beerta waxaa kaloo bixinay badqabka carada carada waa inaad fiirisaa dhulka carada nooc ugu noocyo badan yahi nooc biyo qabatuu leeyahay nooc biyo qaadasho male nooc jirircood waaye nooc buuraley waaye nooc caradu way noocyo badan tahay marka waxaa la rabaa inaad ka qaadato nooca ugu fiican sida cara madowga carada webiga ka soo baxdo waa carooyinka aada u fiican marka ardaydina si fiicanay warka u fahmeen su-aalihii aan weydiisanayna way nooga jawaabeen ayagana waxaan ka rajaynaynaa in ay ayagana gudbiyaan oo dad kale ay usii gudbiyaan waxaan u sheegnay ardaydii aan waxbaraynay in meesha nin walba uu tago inuu asagana dugsi furo wacyigelin suro marka annaga hadda dowladda way noo dhammaatay laakiin ardayda waxaan kula ballamayaa in meesha markay tagaan nin walba uu ku xisaabtamo wixii uu soo bartay waa sadaqee uu dadka baro uu dadka gudbiyo insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين anigoo ah cabdibashiir ahna aqoon-yahan dhanka beeraha waxaana fulinay mashaariic fara badan oo xagga beeraha ah oo ay ka mid yihiin beerista bariiska ee gabaldayaha xabatasoodada xulbada iyo waxyaalo fara badan oo dalka waagii hore aan laga aqoonin ayaa dadka beerihii aan ku abuurnay aan barnay dadweynihiina waa barteen waa tusnay kadibna bandhigaan samaynay waxaana tababar u samaynay haddana guddiga guud ee beeraleyda gobolka jubbada dhexe waxaana barnay cilmiga iyo aqoonta guud ee cilmiga beeraha sida dhulka xulashada beeraha looga dhigi karo diyaarinta dhulka beeraha qaabka waraabka iyo ka hortagga cudurrada iyo qaabka gurashada dalagga sidii loo asturto iyo waxyaalo ka badan oo ku saabsan cilmiga beeraha tale iyo tusaale waxaan ka bixin lahayn in dhulka la xoojiyo lana fasho lagana faa'iidaysto lana adkeeyo webiga dadka aad iyo aad waxay iga cabdaan fatahaadda webiga webiga markii la kontaroolo dadkii waa dhiirinayaan beerahoodina waa falanayaan had iyo goor webiga in la xiro lagana hortago fatahaadda biyaha si ay u horumarsadaan beerahooda ay u fashaan dalagyada waxay leeyihiin cimilado iyo habo waktiga munaasabka beerta inuu abuurtaa uu tabcadaa uuna qortaa beertiisa wakti munaasab aan een oona ku habbooneen cimilada xagga beerashada hadduu beerto wax kama helaya beertiisa waxay leeyihiin xilli geleyda waxaa la abuurin karaa xilliga bisha afaraad bisha abriil ilaa shan iyo tobankeeda ilaa abriil may juun geleyda waa fiican tahay juun dabayaaqadeeda ilaa julayna xagaay baa ku da-aya xagaayga waxaa la yidhahdaa supplementary xoojin wuxuu taraa wuxuuna xoojiyaa dalaggii hore u jiray ayuu xoojiyaa waxaad dhici kartaa dadka qaarkood in ay beeraha ay abuuraan dabayaaqadii juun dabayaaqadii juun markii beeraha ay abuuraan iyo julay waa xagaay beerahana xagaa beera roobkiisa waa yaryahay kadibna julay agost waxaa ammaanaysa dabeel dabeel xagaa la yidhaha dhulkii waa qalalayaa dhulka markuu qalalo dadka waxay ka cawanayaan tacab yari xilliga ku habboonaa beerta ma abuurin si loo abuuro xilliga ku habboon waa inay xilliga bisha abriil shan iyo tobankeeda ilaa labaatankeeda beeraha ay abuurtaan abriil mey markii joogtay iyo juun waxay ka dambeeyeen xagaa baa bilaabanaya xagaay beer ma lagu abuuro mana lagu tabco wuxuu xoojiyaa tacabkii hore jiray ama wixii hore jiray ayuu xoojiyaa oo keliya dadweynahan waxaanu kula talinaynaa in ay beertaan xilliga ku habboon oo beeraha xilliga guga waxaa la beertaa waxyaalo fara badan sida geleyda iyo waxyaalaha kale oo dhulka hoosiis bataataha bocorka waxaa la yidhahda intercrop xilliga deertana waxaa ku habboon inaad beeratid sisin iyo ama qare deerta kadib labada bilood u horeyso roob yarayba roob baa da-aya bishaas kale waxaa amaanaya bisha janaayo iyo febraayo xilli kuleel waaye sisintiina waa kuu soo baxaysaa iyo qarihii wixii kasta oo beerta ku beeratay qorax bay helayaan waana kuu soo baxaysaa sisinta uma baahna biyo badan qoraxay u baahan tahay markii labaatan cisho ay gaarto haddii roobka uu ku batana waa xumaanaysa webiga waa kheyrad fara badan waana laga faa'iidaystaa biyihiisa waxaana dhici karta dhaqaale dara awgeed dadka inay ka faa'iidaysanin si maamulka baashaba ka jira dadka inuu dhiirigeliyo matoorra deen la siiyo diintii ay iska bixiyaan beerihiin ay ku waraabsadaan lana hubiya lana adkeeyo webiga si uusan usoo fatihin dadka waxaad arkaysa mar kastaba haddii beeraha ay tabcan lahaayeen fatahaadda webiga mar allaale markii beertood ay abuurtaan xilliga goosashada uu gaaro webigaa kusoo fatahaya niyad jab ayaa ku dhacay beeraleyda waxaana kula talinayaa beerihii in la adkeeyo lana xira webiga lana hubiyo dhammaanba dadka beeraha degan iyo agaarkooda inay soo warbixiyaan meesha webiga uu ku nugul yahay ayna usoo sheegaan mas-uuliyiinta ka sarrayso ugu dambayn waxaa munaasabadaasi soo xiray sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo xafladii gebagabadah ka soo qayb galay alxamdulilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd yaquulu allahu tabaaraka watacaala huwa aladii anzala min alsamaa'i maa'an lakum minhu sharaabun wa minhu shajarun fiihi tusiimuun ويقول الله تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إلهي أمهد سكالة سبحانه وتعالى allihii inoo suura geliyey dowradan shanta maalmood ee idiin socotay oo lagu soo kulmiyey beeraleyda iyo guddiga beeraleyda ee wilaayada jubbada dhexe dowradaasoo lagu qaatay duruus fara badan oo walaalaha wasaaradda beeraha iyo mataqaanaa walaayadu ay iska kaashanayeen jazaahum allahu khayran duruus sharci ah iyo mid maadda ayaa lagu qaadanayay dowladaasoo loogu talagalay dadka beeraleyda iyo guddiga beeraleyda oo mas-uuliyiinta ah in mataqaanaa lagu kobciyo aqoontooda sharciga iyo midda aqoonta beerahaba in lagu kobciyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa nicmooyinka uu ilaahay nagu galadaystay waxaa ka mid ah nicmadan dhulka oo ilaahay inoo fidiyey inoogana soo saara haddana dalag samadana roob inooga keeno ilaahay aayaddii hadda aan soo akhrinaya wuxuu noogu sheegay alle waa kan idiin soo dejiyo samada xagga idinkaga soo dejiya biyo idinkaga soo dejiya biyahaasoo qaarna sharaab aan ka dhigano cabitaan ahaan aan u isticmaalno qaarna ilaahay subxaanahu watacaala geedaha iyo dhirta uu inoogu soo saaro kuwaasoo qaarna ay xooluhu inoo daaqaan qaarna midhahooda innagu aan cunno waa nicmo weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala inagu galladaystay ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu bani aadamka u sakhiray maa fi samaawaati wamaa fi lardi waxa samaawaat ku dhex jira iyo waxa dhul ku dhex jiro ayuu ilaahay u sakhiray dhammaantood ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala bani aadamka u sakhiray taasuna waa aayaad mataqaan ay ku garan karaan dadka fikirayo ilaahay aayadihiis ay ku aqoonsan karaan weeye samaawaadku aad garanaysaan ilaahay subxaanah wa tacaala qoraxdii iyo dayaxii iyo xidigihii iyo mataqaanaa daruurihii iyo dabaylihii dhammaantoodba xagga samaawaadka inaga jiraan dhulkana ilaahi subxaanah watacaala wuxuu inoo geliyey buurihii iyo webiyadii iyo baddii iyo mataqaana nimcooleydii iyo wasaa'ishii naqliga ahaayee dadku ay ku soconayeen waxa iyo wax kaloo fara badanba ilaahi subxaanah watacaala dhulku inoo geliyey nicmooyinkaasoo dhan ilaahay wuxuu ugu talagalay bani aadamku inay ku nafciyaan oo ay ku noolaadaan roobka mar walba samada uu ka yimaado ilaahay wuxuu ku nooleeyaa dhulka wuxuu ku nooleeyaa dalaga ay dadku ku noolaadaan oo ilahay dhulka oga soo saaraa kuwa xoolaha ay daaqaan uu ilaahay subxaana watacaala dhulka oga soo saaraa taanna waa nimco weyn oo ilaahay subxaana watacaala bani aadamka ugu galladaystay way un u baahanay inaan dareenno nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegay maa min muslimin yaqrisu qarsan fayaakulu minhu insaanun aw daabatun aw daa'irun ilaa kaanat lahu sadaqa qof muslima ma jiro oo wax tallaala ama wax beera beerta uu beeray ama tallaalka uu abuuray haddii ilaahay subxaana watacaala uu wax ka soo saaro insaan uu ku noolaado ama daabad dhulka ku socotaba ay cunto ay ku noolaato ama shimbir duulayo uu wax ka cuno ilaa insaanka muslimka ah ilaahi subxaana watacaala sababta uga dhigay abuuray sadaqa ayay u noqonaysaa oo ajir ayuu ka helayaa beeruhu marka waxay ka mid yihiin meelaha sadaqaadka iyo ajirka faraha badan laga helo oo qofka muslimka hadduu niyeysto niyadda ilaahi subxaana watacaala uu ka ajirsiinayo wax kale iska daaya shimbiraha iyo xayawaanaadka socda waxay beertaada ka cunaan sadaqa ayay kuu noqonaysaa dhulka marka ilaahi subxaana watacaala saas inoogu fududeeyo inooga soo saaray miraha faraha badanoo sida ilaahay buu inoo sheegay yumbitu lakum bihi zarca wazaytuuna walnakiila walacnaab wamin kuli thamaraat ina fi dalika laayata liqowmi yatafakaruun ilahay dhulku wuxuu inooga soo saaray zarc ayuu ilahay inooga soo saaray zaytuun iyo timir iyo cinab ayuu ilaahay subxaana watacaala iyo miro nooc kasta ay leeyihiin ayuu ilahay inooga soo saaray taana waa aayado lagu garan kara mataqaanaa jiritaanka rabbi inuu ilaahi subxaana watacaala dhulkan abuurtay koonkan isagu le isaga uu maamulo ayay ina tusinaysaa ciddii fikiraysana way ku garan kartaa sidaa darteed marka walaalayaal waxaa laydinka rabaa maadaama aad tihiin dadkii guddigii mas-uuliyiinta ee howshan loo soo xilsaaray iyo walaalihii iyo beeraleyda ahaa qayb ka mid a hadda waxaad ku fadhidaan laba iyo labaatan qofood oo dowladda qaadatay waxaa jira rag mas-uuliyiin oo hadda degmooyinka loo magacaabay afarta degmo oo mas-uuliyad loo magacaabo insha allahu tacaala kamid noqon doona mas-uuliyiinta gobol ka shaqaynaysa biidn illahi tabaaraka watacaala waxaan rabnaa dadka mas-uuliyiinta iyo guddiga beeralayduba inay xil iska saaraan oo ummadda loo khidmeeyo oo dadkii loo soo saaro dalag ay kaga kaaftoomaan waxa dibadda ka imaanaya sumaysan ee dheydkeedu u dhaco mar walba dibaddana looga keenaya bariiska iyo baastada iyo cuntada kaleba leh inaan ka maarano dadku dalkooda uu ku filnaado waxaad ogtihiin gobolka maanta aan joogno ee jubbada dhexe wuxuu ka mid yahay gobollada ilaahi subxaana watacaala ugu nimceeya weligaa jubba ilaahayna ugu nimceeya dhulbeereed aad u ballaaran oo mataqaanaa ay ku noolaan karaan dadka gobolka degan iyo kuwa ka baxsanba ay ku noolaan karaan haddii dalaggaa si wanaagsan loo beero laga fikiro juhdi badan la geliyo dalagga dhulkeena ka soo baxa gobolkan wuxuu ku filnaan karaa gobollo badan oo soomaaliyeed ayaan anagu keligeen kaafin karnaa biidn illahi tabaaraka watacaala sidaa darteed marka waxaana laga rabaa inaan u fikirno oo dalkii lagu beera cuntada dalka aan laga helayna dibadda laga keenay dadkeena waa inay bariiska beeraan waa in qamadiga la beero waa in gabaldayaha la beero saliid laga soo saaro waa in mataqaanaa cuntadii hore loo tabcan jiray la beero fikir cusub waa in lala yimaado ilaahi subxaana watacaala de adduunka tadawur iyo horumar yuu gaarsiiyey horumarka inaan raadsano qalabka wax lagu beerayo la raadsado oo makiinadaha wax lagu beeraya casriga kuwa wax lagu gura casriga in la raadsado kuwaasoo insha allahu tacaala dee ilaahay bani aadamku ugu fududeeyey inay wax ku soo saaraan annaguna insha allahu tacaala de iyo wasaaradduba waxay diyaar u yihiin ummadda inay ka kaalmeeyaan inta tabartood biidn illahi tabaaraka watacaala taana marka insha allahu tacaala xilka inaad u istaagtaan yaa laydinka doonayaa oo dhulka aan ka faa'iidaysano dadkeenan aan wax u soo saarno biidn illahi tabaaraka watacaala midda kale insha allahu tacaala dee wax walba oo la qabanayo waxaa asal u ah anagu dad muslimiin yaan nahay inaan ilaahi subxaana watacaala u kaashano oo ilaahay ka baqno ilaahayna u tala saaranno ilahay haddaan u tala saarna ilahay wuu inoo kaalmaynaya dhulkaas zarcan wuu nooga soo saaraya wax nagu filan iyo wax naga badan ba ilahay wuuna siinaya biidn illahi tabaaraka watacaala jazaakum allahu khayran inahaas ayaan raba inaan idiin dardaarmo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guud ahaan barnaamijkii caawa oo habeen khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha muxaram waa naga intaas allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si sanku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno inshaa allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى ثاني